agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed soomaaliya maxamed yaasiin ayaa furay aqoon kororsi iyo awood dhisida ku saabsan booliisiinta bulsho oo ka dhacday degmada baraab ee gobolka shabeellaha hoose munaasabada furitaanka ayaa waxaa sidoo kale kasoo qeyb galay gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada baraawe cabdi axmed yuusuf iyo kusimaha taliyaha saldhigga ciidanka booliiska degmada kabtan cusmaan maxamed xasan xirow aqoon kororsigana ayaa ah mid muhiimad gaar u ah kor u qaadista wadashaqeynta shacabka iyo ciidamada amniga si loo xoojiyo nabadgelyada loona yareeyo falalka amni darada waxaana diiradda lagu saarayay doorka bulshada ee ka qaybqaadashada sugidda amniga iyo xiriirka dhow ee u dhexeeya shacabka iyo laamaha amniga ugu horeyn waxaa kulankani faahfaahin ka bixiyey kabtan cusmaan maxamed xasan xirow oo ah kusimaha taliyaha saldhigga booliiska degmada baraawe isagoo tilmaamay in booliiska diyaar u yihiin wadashaqeyn buuxda iyo in ay bulshada si dhow la falgalaan si loo xaqiijiyo amniga iyo kala dambeynta bulshada booliiska marka la leeyahay horta wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed seminaarkan ay soo qaban qaabayse ay qabanayso oo u n d b na garab ay nagu siisay in seminaarka maanta ka hirgala ee degmada baraabe caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed aadaan usoo dhawaynaynaa seminaarkaasaan u fadhinaa inaan seminaarkaas aqoon kororsigaas aan qaadanno muddada uu socon doonaba aqoon kororsigaasna waxaa muhiim u ah booliiska iyo bulshada dhammaantooda muhiima u yahay waxaa meeshan hadda fadhiya bulshadii booliiskiya wada fadhiyaanoo ka mid ah gudoomi waaxadyada ka mid ah waax kasto booliiska inay ku yeelan karto rug ama rog ciidan ama saldhig ciidan ama saldhig yara sidaa u taqaaniinba inay yeelan karto waaxyadii ama saldhiggii waxay wada shaqaynayaan rabood ay issiinayaan oo isoo gudbinayaan sida horeba u shaqaynaysiin degmada baraawe degmada baraawe seminaarka maanta noo furmay aadaan usoo dhawaynaynaa idinkana waxaa noqonaysiin dadkii ka faa'iidaystay dhankiisa gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada baraawe cabdi axmed yuusuf ayaa ku booriyey qeybaha kala duwan ee bulshada baraawe in ay la shaqeeyaan boliiska isagoo xusay in amnigu uu yahay mas-uuliyad wadajir ah ee degmada baraawe in bulshada iyo booliisku runtii horumarin loo sameeyo hadda ka horna sidaasoo kale u dhacday runtii aadaan uga mahad celinaynaa intaa kadib ujeeddada iyo nuxurku waa tababarka in laga faa'iidaysto oo bulshada iyo booliiska runtii muhiimay u tahay waa dareemi kartiin wacyiga iyo bulshadeennu iyo buluisku sida ay isku yihiin waa dareemi kartiin waxaa la rabaa marka bulshada iyo buluisku inay isku furaadaan inay wada shaqeeyaan in tababarka laga faa'iidaysto in wixii meeshaan lagu bartay lagu dhaqo bulshada
gabagabadii maxamed yaasiin oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda amniga ayaa sheegay in mashruucan uu qayb ka yahay dadaalada joogtada ah ee lagu dhisayo kalsoonida shacabka iyo ciidamada booliiska loogana hogol leeyahay in shacabka ay kaalin muuqata ka qaataan sugidda iyo ilaalinta amniga wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyadoo kaashanayso u n d b mar walba waxaa ka go-an si laisugu soo dhoweyn lahaa bulshada iyo boliiska iyo maamulka guud ahaan kulanka maanta aan u joogno wuxuu diiradda saarayaa just qaabkii loo samayn lahaa boolishan bulsho si aad ka warqabtaan amniga waa mas-uuliyad wadareed oo qof walba muwaadineh waajib ku tahay inuu qaybtiisa ka qaato marka boolishaynta bulshada faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah in la dhiso kalsoonida ka dhexaysa bulshada iyo booliiska in la hagaajiyo habka iyo dhaqanka iyo hufnaanta shaqada hadday ahaleed dhinaca booliiska aqoon kororsigaani ayaa lagu wadaa inuu socdo maalmo dhowr ah iyadoo la filayo inay ka qaybgalayaashu ay helaan faham qoto dheer oo ku saabsan fikradda buuliseen bulsho iyo sida ugu habboon ee bulshada iyo boliiska iskaga kaashan karaan sugidda amniga degmada baraawe